anagu shalay waxaanu tagnay jimcadii waxaan tagnay jeelka boosaaso waxaan kusoo aragnay dhalinyaradii toddobada ahayd ee maalintii dhoweyd lagu xukumay dilka ayaanu u kuur galnay maadaama haddee odayaashii aan nahay afhayeenkii nabadoonada gobolka aan ahay waxaan kusoo arkay runtii arrin aada iyo aada looga argagixo dhalinyarada waxa lagu sameeyey jirdil aada u fara badan oo meelo badan ka saameeyey sida waxay aada uga cabanayaan runtii meelo badan oo halis weliba ah waxay sheeganayaan in dhibaato badan loo geystay oo wiilashaasu jirdil badan lagu sameeyey kabacdina ay aan aada iyo aad baan runtii arrimahaas aan uga xumaanay waxaana idinla soo xiriiray waxay tahay inaan gaarsiiyo in mustaqbalka cadaalad la helo oo arrintan dib loo baaro lana lana helo dhakhaatiir arrimahakan takhasus u leh oo oo eega arrinta meesha taal maxay tahay markaa sababta ay kuu sheegeen in loo jir dilay arrintaas waxay tahay kiisas ka dhacay gobolka oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa loo qabtay hadda ka hor taas marka waxaa moodaa inaynay isqabanayn oo ay tahay arrin lagu galda-ay sababtoo ah arrinta sida loo xukumay ama sida ay sheegayaanin oo ah xukunka markii la samaynayay in waraaqo loo keenay oo suulka laga saaray oo aan wax yacni la xiriira hataa qaadigii qaadayay xukunka inuusan waxba isagu weydiin laakiin dad jir dilay oo muddada dheer oo labada bilooda haystay inay ku khasbeen inay sheegaan tan inay arrintaas sameeyeen marka arrintaa waxay kaga cabanayaan in yacni lagu khasbay wiilashuna runtii toddobada wiil kolley waxay kasoo kala jeedaan gobolada soomaaliya laakiin dee aniga gobolka bari maadaama ay shaqooyin ka haysteen oo arrintaasu ku dhacday aniga waa u kuurgalay sidaa darteed baan marka uga cabanaynaa arrintan waa in dib loo galaa oo dowladda puntland iyo cid kasta oo cadaalad iyo ma garanaysaa hayse yacni bini aadamnimo inay inay kusoo dhawaato in dib loo eego halkan wax lagu khasbay bay u eg tahay calaamadaha muuqda baana noo muujiyey dadkaasna waxaanu doonaynaa in waxa lagu xukumay in dib loo eego in cadaaladda la eego dadkii naga dhintay oo aan aada iyo aada ugu tacsiyeynayana waxaan leeyahay dadka ehelka oo ka ay yacni ay ka soo jeedeen iyaga ruuxadooda waa inay ka qeyb qaataan ama yimaadaanin in dib loo baaro oo arrintan cadaaladda laga muro ma la xidhiidhay xeer ilaalinta iyo hay-adaha ku shaqale garsoorka
aniga waxa weeye arrintu shalay bay ahayd arrintu shalay bay ahayd laakiin qeybtii qaabilsanayd arrimaha kan waxaasi aada u jeedo oo aanu aada uga argagaxsannahay bay soo keeneen saa darteed marka aniga fariintan waxaan u rabnaa waxay tahay madaxweynaha arrintan waxa weeye madaxweynaha iyo cid kasta oo ehel u arrintan inay soo faragelisaan doonayna sidaan ka warqabno puntland waxaa jira hay-ado iyagu ka shaqeeya xuquuqda aadamaha dhacdooyinkan oo kalena diiwaangeliya ma isku dayden inaad hay-adahaasi la xiriirtaan waa u yeeraynaa hay-adahaasaan u yeeraynaa dhakhaatiirta takhasuska u leh arrimaha kan aanu ka cabanayno baanu u yeeraynaa cid kasta oo ehel u ah baanu u yeeraynaa waxaanu arrintan in la isugu yimaado in laga maro waxa ugu wanaagsan baanu doonaynaa oo maritaana waxaanu doonaynaa in la badbaadiyo dhalinyarada soomaaliyeed haddii ay xadgudbeenna in la xaqiijiyo haddii laga xaqdaran yahayna in la muujiyo war ma ka haysaa waktiga lagu fulinayo xukunkii dilka ahaa xukunka dilkaahi annagu waxaanba qabnaaba meeshaan dadka ilaahay baa dila bini aadan waxba ma dilo waxaanu doonaynaa oo ka cabanaynaa caafimaadkoodii baanu ka hadlaynaa dilka habal la gaaro dilka markii la xaqiijiyo oo dadka sufahaaga ah ama dadka aan u qalmin xukunkan aanu ka cabanayno oo aad dad yacni dhibaato u geystay wiilasha waxaanu doonaynaa dad wanaagsan oo ilaahay ka baqaya oo islaama oo cadaaladda garanaya oo cadaab garanaya oo janno garanaya oo caqligooda uu saliim yahay in dib loo eego cuquubada tanun waa waxa soomaaliya rogtay oo hadda abaarta iyo dhibaatadu waxa waxay ka imaanaysaa waa cuquubo timi weye waxaan rabnaa marka walaal waxay tahay xuseen annaga dil dadkao dhan baa dil ku wada xukuman cid noolaanaysaa ma jidho wiilashatana looguma goodiyi karo waa lagu dilayaa waxaan ka rabnaa keliya in laysugu yimaado haddii dilku ku waajibo oo annaga waxba lagama qabo dadku waa wa waa la waa la dilayaa laakiin waxaanu doonaynaa cadaaladda in la waafajiyo meel madanana ay arrintu ka soo baxdo